Kulankan cashir gudoomiyaya guddoomiyaha gobolka Bokola Maxamed Cabdi Atoola ayaa ku qayb galeen gudoomiyaalka degmooyinka Xudura, Rabdowra iyo Tiyagluwa iyo hay'ado ka shaqeeya magaalada Xudura ayaa ujeedka kulanka iyo weliba diiradda laga saaray warku-qabadowga abaaro dalka ku jiraan sida dhinacyada biyo iyo hunguriga shirkuun ayaa intuusa dareeraya dhammaan hay-ado waliba la faray iyo bulshada ku nool gobolka Bokola aan ka shaqeeyana sidii aan heli lahaayeen gargaarka iyo baahanyihiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bokola Cabdulaahi Maxamed Nuur Isneega oo la hadal warbaahinta iyo faahfaahin ku biyo muhiimada kulankaasi iyo waliyaawalan ku hadalaya kulan guud aan iska kooyay hay-adaha samafalka ee ku howlgala degmada Xudur iyo guud ahaan gobolka shirkaasina kulankaasna meeshii gudoonku hayay gudoomiyaha gobolka walalku adaday abaaro iyo xaalado hata gobolka guud ahaan ku jirta run ahaantii hay-ado iyo maamulka gobolka sajiida degma xudur iyo rabdhowr iyo tiilo oo xudur ka sugan degmo walba may warbixin ku dhiibtay wal alla walaagay deegaankaas markaas ku jira runtii waa iska afkosa badankana iska afgoroday shirkana mahay shir aad muhiimaga shir gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka boqol tool runtii walaalaha bandhigii wal waa sadisinku war qabtaan deertiata la dhaafay roobka eed aan yaraay baahadana eed aan badatay abaaro joogta oo lamasan ay dalka dhulkulkulmi abaaragaasaysa baahida lagu jawaaba hay-ado samafalka iyo maamulka gobolka boqol iyo degmooyinka xudur iyo rabdhowraba maylaska afkasay in baaqlanjeedii hay-ado donorska dhaqaalaha biyayan iyo wasaaradda gargaarkii damaareynta masiibooyinka ormoon xil saaran koonfur galbeed yaan inkaanantiqaadata masidaadaraaddee gunaanadkii meha bandhikaane jeediyaane in ambaaqane baaqan jeediyaane dhammaan hay-adaha samafalka dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba in ummadan baahadaasa ka korortay oo abaaro ah in degdeg wallanka qobda shirkaninkaasa ka saabsanay iyo hay-adona iyadaan iska afkoranay gobolka boqolo weliba wuusoo ku midaya gobolada saameynta xunkuweeldhati abaaro dalka kudhiyana